alxamdulilah ilaahay baa mahadsan saddex beri wixii ka horreeyey marka de aan dad iyo duuli yaa noolaan doona misena waa la wada dhimanaya ayaa nagu jirtay laakiinse maantadan maanta aan joogno maanta ilaa iyo saddex beri hadda lagu joogaba ilaahay baa noo naceeyey dheri dad iyo duunyabale ayaa ilaahay ina siiyey alxamdulilah ilaahay baan oogu mahadinaynaa allahiina siiyey deeqdaas wanaagsan isagoon waxba aan naga rabin ugu galadaystay taas ayaan ilaahay marka ooga mahadcelinaynaa alxamdu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي لو كنت شايف ناصر صدح مالين كور حالة النود عادي ما هي إلهي سبحانه قادر كها وليس أن إلهي مروحتين لك للأرك أنا صارنا أنت أيد إلهي سبحانه قادر كها أود سنة غد القاضي صدح راس بان كور برونشة يا راشد عين إيها تبنور أود سنة كاريسي أيضا أو أنت أيد لك هايو أو تبر صوتنا ماتي ودوية لك أو ضد رجب بالي يا إلهي سبحانه قادر كها وليس كأسا إلهي نغد القاضي حسن مرة محمد بالي صدح بريكور أم عفر بريكور جمعاتي يسبتي xaalad caadi maahayn alxamdulilah rabbilcaalamiin shalay iyo maanta ilaahay baa noo mideeyey dad iyo dunyada dunyada hadday noolaatay dadkan haddee niyaduba ka ka noolaaday buunsho iyo maxaan kuraa dad wuxuu gaday adduunye ma ma ma kaafinayso ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta intii daaday shala yaa maxaan ku dhahay lagu nimcoobay haddii ilaahay isu kaana soo raaciyo maantana waa ilaahay wuxuu noo raaciyo kaba sii fiican marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay waxay macdaas nasiixaya ama hadda adduunyada iyo dadka baa hadda daaway u baahan yihiin kareecaad kici baal baa kici awal waxbaa iska jiray waxyaabo noocaasa waa iska jiraan oo maxaan ku dhahay dad iyo dunya daawo waa loo baahan yahay laakiin hadda xooluhu maxaan ku dhahay waxaan loo iyo ka ahayn idoo hadda maxaan ku dhahay harecad geela iyo ariga iyo hadka maxaan ku dhahay beri wixii loo gaaro bas way geeda jajabtanayaan alxamdulilah rabbil caalamiin